walahi arrintan waxaan u aragnaa inay dee arrin saldan tahay oo aada iyo aada loogu xadgudbay barnaamijkii socday oo sisiinta iyo nabadda looga rabay goboladaas inuu lid ku yahay baan ujeedaa dadaalkii laakiin waa uu socdaa madaxweynuhu waxa uu yidhi wixii dhimanaaya wadahadalkii jubba iyo iyo wadatashigii iyo wixii oo dhan waa la dhammaystiri doonaa buu yidhi laakiin maxaa ku jaban taas maya madaxweynuhu waxa weeye horta wuxuu ku yimid qaad dastuuriya dalkuna wuxuu leeyahay dastuur madaxweynuhu inuu asaga ku dul shaqeeyo oo ciddii uu wax siinayo iyo ciddii uu la shaqaynayo kula shaqeeyo ayaa loo baahan yahay waxa uu maalmahan ku shaqaynayo iyo waayahan dambe oo juba uu uga shaqaynayana dastuurka ma waafaqsana marka intaasu ilaa ardisababa ilaa shirkii inuu heshiisiinta oo laloogu yeeray oo dib laga bedelay oo janaaxa axmed madoobe khaaska looga dhigay oo la yidhi adinku qabta oo jeergareeya oo iyagiina kadib nooca sidaas ay ku dhammaysteen oo madaxweynuhu ugu furay ilaa waagaas wuxuu lahaa muxuu ahaa heshiiskii waa lasii dhammaystirahayaabuu lahaa ciduu geeyo iyo ciduu u dhammaystiro iyo ciduu barnaamijkaas si qaab dastuuriya u waafajiyo weli ma iman marka arrintaas waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu garab maray qaabkii dastuurku uu u dhigayey in loo wajaho laakiin barre madaxweynuhu waxa uu leeyahay maamullo la mid ah kan jubbo kalaa dhismay buu yidhi marka way noo wada siman yihiin marka magacun haddii uu xasan sheekh uu ka bedelay oo madaxweyne la leeyahay maxay idinka dhibaysaa mymade madaxweyne madaxweyne dastuur buu ku yimaadaa dastuurka uu ku yimid iyo nidaamka uu ku yimid madaxweyne madaxweyne ma magacaabi karo xaqna uma laha inuu taas yidhaahdo waxa weeyaan meesha dad baa degan soomaaliyeed saddex gobol weeye juba iyo heshiisiin inay isugu tagto iyadoo ay maamulkeeda dhisato nidaamkeeda samaysato cidda ayagu ay doortaan oo ay la yimaadaan oo ay hogaamiye u doortaan madaxweyne u doortaan buu hogaamiye ku noqon karaa madaxweynuhu ma magacaabi karo madaxweyne barre laakiin meeshii madaxweyne lagu dooran lahaa iyo shirkii dib u heshiisiinta kismaayeel lagu qaban lahaa oo madaxweynaha xitaa uu asagu kugu casuumay inaad adigu ka soo qayb gasho waa diiday soo ma aha maya maya maya ma diidin anigu anigu ma diidin anigu meeshaan xamar waxaan u imid shirkii dib u heshiisiinta in la qabanayo shirkii dib u heshiisiintana waxaa laga dhigay kowda oktoobar baa laga dhigay awal markii hore lix iyo tobankaana loogu sheegay si official ah baa lixdii wasiir oo guddiga ahaa oo barnaamijka waday ay noogu sheegeen in dib loo dhigo kowda oktoobar laga dhigay lix iyo tobankii yaa barnaamij qoladii muxuu aha axmed madoobe la siiyey oo ayagu ay shirkii maamusheen adareenayaan oy ayagu qaabaysanayaan oo aan qaybtanadiiba ka qaybgelin inuu isagu shirkii soo furo baa aniga igu yidhi muxuu aha kaalado iraax anigu ma waftigaan ka mid noqonahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii la rabay in la heshiisiiyo oo madaxweynuhu yidhaahdo axmed madoogow raggaagii iyo dadkaagii madiyaar baa ahaa marahiidow dadkaagii iyo jimaaxadii madiyaar baa haa inaad heshiisaan oo carradaan ku heshiisaan baan anigu idinka rabaa dariiqaasaa la rabay inuu maro marka barahidaada iyo janaaxiisii aaway kismaayo wuu tegey waan gartay marka maxaa tale ah waa tan laga bedelay magacii hogaamiye oo madaxweyne uu madaxweynihii ugu yeeray marka adiguna waxaad leedahay wax kala soconaya ma lahan in la wada hadlo oo la isku yimaado oo la heshiiyo miyaysan ahayn oo la heshiiyo waa midda annagu aan sugaynay laakiin nasiib darro weyn waxaa arrintaa ku noqday dawladdaa ku noqotay madaxweynaha ku noqday dariiqii gafsiiyey oo dadna si gaar ah u xiriirinayo oo ula shaqaynayo oo ugu tegaayo oo la guddoominayo wax u magacaabayo dadna xuquuqdooda ku dumanayo oo dulmaraya marka xaggee bay ka imaanaysaa dibashitu waa midii la rabay aan u baahnayne horta yaa wada yaa raba dawladda muxuu ahaa laga sugayaa inay fuliso barnaamijkaas ma jirta weeye laakiin annagu ma sabrayno hadda bashir baa wuxuu nooga socdaa gado nooga socda oo weyn oo dadka deegaankaas oo dhan ay isugu tegayaan insha allahu wixii isugu yimaada ma ogiyo wixii kalena waan raadinaynaa marka hawshu waaba noo socotaa annagaa qabsanayna